dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa baraha bulshada ka bilaabay olole lagu wacyigelinayo dhalinyarada tahriibka iyo dhibaatadiisa dhalinyaradan ayaa waxa ay baraha bulshada sida tigtog iyo youtube-ka ay kusoo gudbiyaan sheekooyin yaryar kuwaasoo isugu jira kuwa ay turjumeyn iyo kuwa ay fikradooda ay leeyihiin mukhtaar sheekh aweys oo ah guddoomiyaha kooxdan dhalinyarada ayaa raadiyo beerula ugu waramay ujeedka ay u sameeyaan kooxdan iyo waxyaabaha ay soo gudbiyaan beerula waan salaamayaa dhammaan waxaan leeyahay asxaabtayda aada u salaamantihiin niyo war tiimkan aniga aasna beenta ma aha tigtog aan ka samaynay waa dhalinyaro ciyaalka xaafadda ah waxaan dhehaynaa madadaalo maadaama ciyaalka ay yihiin shaqla-aan jaamacada ay soo dhameeyeen iskuulo ay soo dhameeyeen waddanka shaqla-aan uu yahay intay waddanka bixi lahaayeen misena meel khaldan aadi lahan waxaan dhehayna bal ciyaalka dhalinyarada ah ku madadaaliya bulshadayna waxaan dhehayna adinkana soo jiito oo magac ku yeeshta saasaan u samaynay waayahay wakhtiyada ugu badan oo wax aada duubtaan wakhtiyadee waay niyo waxaan dubnaa galbihii oo kaleento waktiga aday sideedda sac sagaalka sac oo kaleento ee muuqaadada soo dubnaa tobanka sacna waa soo gelinaa si dadka meelaha ku shaaxaayo asxaabta oo kaleento dhallinyarada oo kaleento isku madadaaliyaan intii dad kaleento ay firsa lahaayeen oo hindi iyo ku mashquulaan waxaan leenahay adinkiiaba waddanka ku dhashtay oo soomaaliya adinkiiaba magac ku lehe dhallinyarada bal adin kaliya nugu mashquulaano bal adinka nugu madadaalaan waayahay goobaha ugu badan oo aada dhigtaan videoyada aada duubtaan oo madadaalada ah goobahee baa ugu badan wallahi niyo waxaa uga badan sida tigtog oo kaleento youtube hadda dhow aan samaynay oo kaleento iyo instagramka oo kaleento aan aada ugu fiicannahay waayahay waa sidee falcelinta bulshada idiin daawanayso
wallahi niyo boqol kiiba boqol khaasatan aaday noo dhiirigeliyaan weliba iyagoo dhaaya hore u socda talent aa leedihiin war niyo waddanka u dhaltay inaaba joogtiin maasha allah soo badiya wallahi inta badan aaday niyo aan u farxsannahay maxaa yeelay daawadayaasha inta badan asxaabta waxaan leeyahay waa niyo mahadsantihiin aaday noo soo dhaweeyaan niyo muuqaaladan aaday follow iyo loof intaba noo siiyaan maasha allah waayahay dhallinyaradan wax duubayso maxay isugu jiraan wallaahi inu rag iyo gabdhihu iskugu jirnaa ninka hadda kuley kameramaanka noo ah waa nin faraha ka xirno walaalkeeno waxaa leeyahay cabdikafaar la dhaw maasha allah annagana waxaan nahay dhalinyara filmaanta sameynaysay marka rag iyo dumar iskugu jirnaa waxaan ku qanacsanaa shaqadayna maash meel fiican waan ka gaarayna insha allah saan rajaynayna magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala dalka balse shaqa la-aan darteed ma aysan ugu tahriibin dalka waxayna ka doorbideen in ay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada ku jirta hanaanka waxbarashada